الحمd لله إkhlاaصka aلله naga أqبlo kitaabka aanu aqrinaynana ilahay naga أqبlo شheekii kitaabkan alifey شhaرف الdين alcamridi ilaahay subحaanaه وataعaalى dembi dhaaf waasica sheekha allaha siiyo xasanaadkiisa allaha badiyo ilaahay subxaanaه wataعaalى juhdiga iyo miraha uu diinta uu usoo dadaalay ilahay haka aqbalo sheekha qabrigiisana rawda min riyaad اljanة allah uga dhigo aclىa faraadiisi اljanة sharafudiin alcamridi allah ka abaalmariyo cilmiga uuna soo gaarsiiyey iyo miraha diinta iyo faa-iidooyinka faraha badan ee kitaabkiisa aanu ka guranay ilaahay ha ka abaalmariyo subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala rafiiq almustafى salى اllah wslm wbaaraka calayh fi janaةi اlfirdows ilahay sheekha allah uga dhigo annagana kitaabka iyo diinta dhammaanteed allah nagu anfaco majliskan ilaahay subxaanaه watacaala allah nagu dahiro dembi dhaaf allah nagu siiyo xumaatada iyo wasakhda iyo waxyaalaha qalbiga nooga jiro o dhan allah naga nuuriyo allah naga dahiro qalbigana nuur iyo xikmad iyo iimaan iyo hidaaye iyo irshaad qalbiga allah nooga buuxiyo wax walbo ilaahay subxaanaه watacaala uu kahanayo oo qalbigana ku jira ilaahay subxaanaه watacaala hanaga dahiro wasakhdooda allah naga saafi yeelo anwaarta iyo maxabada ilaahay ee maxabat اlmustafى salى اllah wslm wbaaraka calayh qalbigana allaha ku camiro allaha ku nuuriyo allaha ku udgiyo allaha ku carfiyo maqaamkan ilaahay subxaanahu watacaala addoon walba wixii qurbo ahaa oo haystay saacaddan allaha ka siibo saacaddan allaha ka faydo addoon walba wixii muraadaho ilaahay uu ka lahaa oo addunya aakhiraba khuseeyo ku saabsan gacanta allah usoo geliyo ilaahayna subxaanahu watacaala janat اlfirdows ahalkeeda allah nagu daro rafiiq almustafى salى اllah wslm wbaaraka caleyh fi janati اlfirdows ilaahay ha nooga dhigo diintan aan akrinaynana ikhlaas allah nooga dhigo diinta aan akrinayno iyo cilmiga aan baranayno iyo cilmiga aan faafinayno ikhlaas allah nagu siiyo cilmi ilaahay wejigiisa iyo dar ilaahay loola jeedo allah nooga dhigo addoommo mubaarakiin oo meel walba ay wejiga saaraanba barakaad iyo nafaxaad uu wejigoodu maragtaa uu ka soo qaabilo allah naga dhigo ilaahay addoommada ula aqbalay allah nagu daro subxaanahu watacaala ilaahayna subxaanahu watacaala sharta adduunyada iyo midda aakhiradaba allah naga xifdiyo dadka muslimiinta meel walba ay joogaan kurbada allaha ka faydo dadka muslimiinta xawaaijtooda allaha fudeeyo kuwa xanuunsanaya caafimaad taama allaha siiyo kuwa kurbaysan kurbada allaha ka faydo addoon walba oo mmin muumin ah meel walba oo ardadan ilaahay uu ka joogo kurbadiisa allaha faydo addoon walba oo muuminoo xaajo ilaahay agtala xawaaijtiisa allaha fudeeyo inta xaajadu meel ay uga dhegantaana allah ka soo fujiyo addoon walba meesha xaajo ay uga dhegan tahay allah ka soo fujiyo jalsadan cilmiga ah oo kitaabkan aanu ku dhammaynay allah noogu dembi dhaafo jalsadii iyo fadhigii barakaad iyo nafaxaad iyo futuuxaad aan ka xambaarno allah nooga dhigo salى اllahuma wslm wbaaraka calى sayidina wmoulana moxamed wcalى alihi waصaxaabatihi اlkiraami ajmaciin alxamdu lilah slى اllah wslm wbaaraka calى sayidina wanabiyina mxamedi wcalى alihi waصaxaabatihi اlkiraam ajmaciin waxaa ilaahay mahaddiis ah maantay in ilaahay subxaanahu watacaala uu noo dhammaystiray kitaabkeennii camriidiga ahaa kitaabkaas bilowgiisii iyo dhammaadkiisiiba ilaahan uga mahadi celinaynaa jala jalaaluhu caqli inagu aanu leenahay iyo xikmad aanu leenahay iyo xiilo iyo farsamo aanu leenahay mana ku bilaabin mana ku dhammaystirin bal waxa dhacay oo dhan waxay ku dhaceen ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo karamkiisa oo ilaahay subxaanahu watacaala nagu tafadulay ayaa arrimahan oo dhan ay ku socdaan ilaahayna subxaanahu watacaala deeqda ilaahay iyo ixsaanka ilaahay ilaa qiyaami saaca inagoo aaminiin oo mabcuuhiin makfuuriin mactuuqiin min annaar ilaahay hanoo daa'imiyo fadliga ilaahay karamka ilaahay allah noo daa'imiyo subxaanahu watacaala kitaabkan marka sidaad arkayseen waa kitaab aada u faa'iido badan ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu noogu dhammaystiray muddo kooban iyo jalasaad iyo xalaqaad aan badnayn ee kitaabka aanu usoo fariisanay sideed iyo labaatan cashar ama labaatan iyo sideed xalqo ayaa ilaahay bifadlihi wa ixsaanihi kitaabka noogu dhamaystiray waa labaatan iyo sideed cashar labaatan iyo lix mia baaraka cafwan labaatan iyo lix xalqo ama labaatan iyo lix cashar ayaa ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa ilaahay uu noogu dhamaystiray kitaabkii camriidiga ahaa waa bil wax ka yar labaatan iyo lix cashar bil wax ka yar marka bil wax ka yar oo qalbigaaga iyo gacantaada iyo taariikhdaadaba uu ku soo kordhay kitaabkan weyn ee xaafilka ah ee masaa'ilka naxwaha intooda badan sheekhu uu ku dhammaystiray waa fadli weyn oo ilaahay looga mahad celiyo subxaanah wa tacaala ha ku darin awqaaddii kitaabka uu fasaxa ahaa hadday kitaabkii awqaadda fasaxa aad ku darto cadadka waxaa laga yaabaa inta inuu ka bato leanna waxaa weeye usbuucii kitaabka waxaa laga akhriyi jiray laba maalmood oo keli ah ayaan ka akhrin jirnay marka shan maalmood maanan akhriyi jirin kitaabka shan maalmood shantaa maalmood oo adan kitaabka aadan akhrisan jirin haddaad ku darto waa kitaabkii dee ziyaado isaga uusan iska lahayn iyo wakti oo aadan ku bixin aada dusha ka saartay ayuu noqon marka lix iyo labaatankaas cashar ee ilaahay subxaanahu watacaala bifadlihi wa ixsaanihi ilaahay noogu dhammaystiray walilaahi alxamdu fi lbidaayati waannihaaya bilowgii iyo dhammaadkiisba ilaahan uga mahad celinaa subxaanahu watacaala waxaana runtii sharaf iyo maqaam qof walba u ah qofkii ilaahay subxaanahu watacaala diinta uu jeclaysiiyey oo cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisa uu mamanaasho u geliyey uu ku mamanaysiiyey in mar walbaba uu maalin walba kororsanayo oo macluumadiisa ay ku soo kordhayso mas'alo diineed maalin walba ay ku soo siyaadayso ay ku soo kordhayso qofkaas waa qof ayaan badan wuxuu haystaa nicmo weyn oo ilaahay uga mahad celiyo jala jalaaluhu nabigeena sala allahu wasalama wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay ummaddan qofka ilaahay uu khayr la doonayo waa qofkaa xalqada diinta ilaahay uu fariisiiyo man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi اdiin oo xadiis bukhaari uu saxiixiisa ku warinayo fii kitaabi اlcilm ayuu bukhaari xadiiska uu ku wariyey nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi qofkii ilaahay uu khayr la doonayo diintaasuu ilaahay fahamsiiya marka diintaba haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu qalbigaaga jeclaysiiyey waa calaamo wanaagsan tusinaysa in ilaahay wax weyn kula doonayo ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay ثuma أwratna الkitaab اladiina اstafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsih waminhum muqtasid waminhum saabiqu bاlkhayraati biidni اllah dalika huwa اlfadl اlkabiir ilaahay jala jalaaluhu wuxuu tilmaamay diintan iyo cilmigan in uusan waafajin ilaa qof doorasho ku helay mooye oo ilaahay uu doortay jala jalaaluhu marka inaad xalqada ku fadhiso ogaaw doorasho ilaahay oo ilaahay bulsho fara badan uu kaa soo dhex qabtay bulsho fara badan ilaahay uu kaa doortay subxaanahu wa tacaala hal mas'alo oo noloshaada kuu soo siyaada oo cilmi ah waxay kaaga khayr badan tahay adduunyadan oo dhan oo gacanta midigta lagu geliyo oo haddaad iimaan leedahay laakiin aad macnaha fahmi kartaa iimaan haddaad leedahay oo wax yaroo iimaana ay qalbigaaga ay ku jiraan waxaad fahmi kartaa adduunkao dhan oo gacanta lagu geliyo hal mas'alo oo cilmi naafica ah oo noloshaada ku soo kororta ayaa kaaga khayr badan liannahu nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay dunidani garabka neeca inaysan dhammayn xadiiskii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku yidhi low kaanat iddunya tasinu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minha sharbatama haddii adduunyadani garabka neeca ilaahay agtiisa ay ka dhammaan lahayd gaalada ilaahay uguma deeqeen adduunyo galas biyaa kama cabsiiyeen laakiin muxuu gaalada ilaahay ugu roonaaday adduunyada inay wasakh tahay oo ilaahay agtiisa aysan wax qiima aysan ka lahayn waxaa jira gabay aad u xigmad badan oo imaamu nawowi uu ku sheegay kitaabkiisa majmuuca muqadamada majmuuca ayuu ku sheegay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala gabaygaas imaamu nawwi raximah اllahu tacaala wuxuu ku yidhi yaa jaamica alcilmi nicma dukhru tajmacuhu laa tacdilanna bihi duran walaa dahaba wuxuu yidhi imaamu nawwi raximah اllahu tacaala gabaygan majmuuca uu ku soo guuriyey yaa jaamica alcilmi qofka cilmiga aruursanayow nicma duru nicma dukhru tajmacuhu kayd ayaa nicmo lahaaday aada aruursanayso nicmo badanaa kaydka aada aruursanayso imaam nawowi raximah اllahu tacaala laa tacdilanna bihi duran walaa dahaba wuxuu yidhi weligaa cilmiga ha la simin jawhar qaali ah oo adduunyo xataa dahab ha la simin uu yidhi cilmi ilaahay ku siiyey weligaa ha la ka ekaysin yaa jaamica alcilmi nicma dukhru tajmacuhu kayd ayaa nicmo lahaaday aada aruursanayso laa tacdilanna bihi duran walaa dahaba weligaa jawhar qaaliya iyo masale cilmiga ha isla simin uu yidhi dahab iyo mas'ale ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyana weligaa ha isla simin uu yidhi imaamu nawowi raximah llahu tacaala gabaygan kusoo guurina lidaalika marka waa sida imaamu nawowi raximah llahu tacaala uu cabirayo xaqiiqada waa sidaas weligaa ha la simin adduunyada dhan oo midigta laguu soo geliyo dahabkeeda iyo daaraheeda dhaadheer iyo doolarkeeda oo gacanta laguu soo geliyo hal mas'alo xalqadaa intaad faa'iidaysatay oo xalqadaa aada soo fadhiisatay ilaahay kugu anfaco ayaa ka khayr badan mana isu dhowa mana lays dhinac dhigi karo mana laysna dhici karo lianna waxaa weeye alfaraxu biddunyaa madmuum fii kitaab illah adduunyada in lagu farxo oo adduunye markaad ku soo gasho qalbigaagu uu kaco oo liajli dunya aada u faraxdo waa madmuum ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cambaaray dadka adduunyada ku farxaya ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay wafarixuu biاlxayaati اddunya wama alxayaatu اddunya fi اlaakhirati ilaa mataac wafarixuu biاlxayaati اddunya adduunyay ku farxeen uu yihi ilaahay jala jalaaluhu wama alxayaatu اddunya fi اlaakhirati ilaa mataac iyadoo nolosha adduunyada raaxada adduunyadu aysan ahayn wax yaroo dhalanteeda mooye ee adduunye ku farxeen ninkii adduunyada cid hadda ka gaartay meesha uu ka gaaray ayba yar tahay oo xilligii qaaruun noolaan jiray waa ninka ilaahay jala jalaaluhu markuu ka sheekaynayay ilaahay uu yidhi wa aataynaahu min alkunuusi maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati uli lquwa id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin ilaahay wuxuu yidhi ninkaa qaaruun oo hantiilaha ah markuu ka hadlayey وآتynaaه min الكنuuزi ma ina mafaatixahu latanuuءu bاlcusbaةi uli الquwa furayaalka uu khasnadaha lacagta ugu jirto uu ku furanayo oo keli ah ayaa dhulka aan laga qaadi karin waa furayaasha lacagta khasnadaha lacagta ugu jirto furaha bis furayaasha ayaa jamaaco cuslaynaysu yidhi ilaah oo jamaaca aysan qaadi karin ninka sidaas ahaa id qaala lahu qowmuhu laa tfrax qoomkii ahlulcilmiga markay u naseexaynayeen waxay ku yidhaaheen ha ku farxin bahashan ina allaha laa yuxibu alfarixiin ilaahay ma jecla kuwa adduunyada ku farxa idan ogow maalintii mas'ale cilmiyaho macluumadaada ay ku soo biirto haddaad farxayso laakiin adduunya markay kugu soo biirto wax weyn aysan kula ahayn ilaahay khayruu kula doonahayaa ogow laakiin cagsi hadday arrintu noqoto oo cilmigana adunu aragtid wax iska caadi ah kitaabaa ii dhammaaday kitaabaan bartay masalaa igu soo korortay iska caadi waa soo kordhi jirtay weligeedba masalo weligeedba waa imaan jirtay waa soo kordhi jirtay weligeed dee sidaa ay kaa taagantay ya waxaad ogaataa inaad tahay addoon shar ilaahay ula doonayo shar lala doonayo inaad tahay ayaad ogaan mar haddaadan cilmigiina ku farxaynin dhalanteedka adduunyadana aadan ku farxaynin walidaalika waxaa muhima mar walbaba inaanu iskala dardaaranno cilmigan waa cilmi aada u qiimo badan laakiin laba shay ayuu u baahan yahay laba shay ayuu u baahan yahay alcamalu bihi waاlkhlaasu fiih cilmiga nuurkiisa inuu kaa muuqanayo oo qof ahlulcilmiga dhaqankaagii uu u egyahay iyo marka aada cilmiga baranaysid ilaahay dartii inay kaa tahay labadaas waa laba qodob oo mutalaasimeyn ah oo mar walbaba aan kala haraynin haddii labadaa qodob lagaa waayo ama mid ka mida lagaa waayo waxaad ogaato waxaad gurubsanayso waa dhimbilo naara labadaas qodob haddii lagaa waayo alcamalu bihi wاlkhlaasu fiih inaad cilmiga uu kaa muuqanayo akhlaaqdiisa iyo waxa aada u baranayso inay noqdaan cilmiga ilaahay dartii labada haddii lagaa waayo maalin walba waxaad meesha u fadhiso dhimbilo naara had gurubsan waxba ka faa'iidi maysad waxba ka faa'iidi maysad dhimbilo naara had gurubsan leanna waxaa weeye abu dardaa saxaabigii la dhihi jiray ayaa ibnu cabdilbar xaafid ibn cabdilbar kitaabkiisan la yidhaaho jaamicu bayaan اlcilm oo wuxuu saxaabiga uu ka soo guuriyey xaafid ibnu cabdilbar abu dardaa wuxuu dhihi jiray abu dardaa markii uu ka hadlayo yani cilmiga ina akhwafa maa akhaafu waxyaalaha aan ka baqayo waxaa iigu baqdin badan uu dhihi jiray abu dardaa idaa waqaftu cala alxisaab markii xisaabka la ii soo istaajiyo xisaabka aan soo istaago waxaan aada uga baqi an yuqaala lii in aniga laygu yidhaaho qad calimta abudardaa oo waxbaad ogaatay oo cilmi waxbaad baratay famaadaa camilta maxaad ugu camal fashay fii maa calimta wixii aada ogaatay oo cilmi ah ma ku camal fashay waxyaalaha iigu cabsida badan haddaan ilaahay hortiisa istaago taasaa iigu daran uu yidhi asxaabi weyn weeyo innaga xaggee joognaa marka ina akhwaf maa akhaafu idaa waqaftu cala alxisaab markaan xisaabka usoo istaago waxyaalaha igu cabsida badan waxaa ka miduu yidhi an yuqaala lii in la yidhaaho qad calimta abudardaa ow cilmiyaad yeelatay oo ilaaha wax ku baray famaadaa camilta fii maa calimta wixii aada baratay maxaad uga camal fashay maxaad ka haysaa camal oo cibaado ah su-aashaasaan ka baqaa oo dadkii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nuurka ka qaadanayay oo xalaqaadka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo axaadiista ku aqrinayo dadkii soo fadhiisanayay ayaa cabsideedu heerkaa ahayd lidaalika marka cilmiga mar walbaba haddii aadan ku camal falaynin wuxuu khatar u yahay dhimbilo naara inuu kugu noqdo waxaa jiray xadiis imaamu muslim oo saxiixiisa uu ku wariyey oo nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku yidhi ina awala naasi yuqdaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha dadka la xukumayo koow waxaa ka ah rajulun tacallama alqur'aan rajulun tacallama alcilma wa qara'a alqur'aan qof cilmigiina bartay qur-aankana akhriyi jiray oo qur-aanka ku cibaadaysan jiray ayaa ugu horreeya kow dadka su-aalaha la weydiinayo ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu famaa camilta fiiha nicmadii aan ku siiyey oo cilmigii iyo qur'aankii ah maxaad ugu camal fashay camal maxaad ka haysaa maxaa kaa muuqda oo camal fala wuxuu leeyahay qofku marka caalimka ahay oo cilmigii bartay yaa rabbi tacallamtu lilcilma wa callamtuhu wa qara'tu fiika alqur'aan ilaahu adiga darta aan cilmiga u baran jiray qur-aankan adiga dartaa ayaan u aqriyi jiray markaasaa ilaahayo xogtiisa ogaa wuxuu ku leeyahay kadabta beenaala tahay been ayaad sheegtay walaakinaka tacalamta liyuqaala caalim waxaad cilmiga u baran jirtay waa caalim ha lagu yidhaha bulshada magacaas ku dhex yeelo caalim ha lagu yidhaha ayaad u baran jirtay uma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar si ihaano lahaa wejiga lugaha inta loo kor mariyo ayaa wejiga lagu jiidaahu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam ruuxa caalimka ah oo cilmigii dar ilaahay uun ka ahay uma ulqiya fi الnaar markaasaa naarta lagu tuuraa waa dhimbilo naara wey marka ikhlaas haddii la waayo waxa la gurubsanayo waxay kugu noqonayaan dhimbilo naara xadiis kale waxaa jiray abu daawuud uu ku warinayo sunankiisa oo nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh uu ku yihi man tacallama cilman qofkii cilmi barta mima yubtagىa bihi wajh اllah cilmigii ilaahay dartiis loo baran jiray ayuu asagu u bartay laa yatacalamuhu ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya inuu adduunyada birbirkeeda iyo wasakhdeeda ku helo mooye wax kale uma baran jirin cilmiga lam yurix raa'ixata aljanna carafta jannada bal inuu janno helo ama uriyo iska dhaafe carafta jannada xataa ma urinayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ahlu naar cilmiyuu bartay laakiin wuxuu u baranayay liyusiiba bihi carada min addunya adduunya inuu ku helo ayuu u baranayay cilmiga waxaa kaloo sidaasoo kale xadiis uu tirmidi uu sunankiisa ku warinayo nabigu salى اllahu alيه wasalam uu ku yihi man dalba اlcilma liyumaariya bihi sufahaa wayukaahira bihi اlculamaa ow yasrifa bihi wujuha الnaas ow yasrifa bihi wujuha الnaasi ilayh falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidkaa tirmidi wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam qofkii cilmiga u bartay inuu ku doodo ow liyasrifa bihi wujuuha annaasi ilayh ama dadka inuu weji uga helo oo dadku ay soo qaabilaanoo sharfaanoo magac iyo weji uu ummadda dhexdooda uga helo cilmigii u barta falyatabawa maqcadahu min annaar meeshii naarta uu ka fadhiisan lahaa ha sii diyaarsado naar waa u diyaarkaas hadda ha sii diyaarsado meesha naarta uu ka fadhiisan lahaa marka cilmiga haddii dar alle uusan kaa ahayn ee dan kale ay kuu qarsoon tahay oo inaad lacag ku aruursato ama inaad dadka bulshada caalin weeye lagaa dhex yiraa mar uuna ha kuu yeerto sheekh fulaan mar bulshada uun ha ku tidhaaho caalim fulaan caalim weyna noo soo baxay ha lagu yidhaaho haddii ulajeedooyinkaasi ay kuu qarsoon yihiin waxaad ogaataa ilaahay xogtaada inuu og yahay laa takfaa calayhi khaafiya wax ka qarsoomi karana ilaahay aysan jirin jala jalaaluhu ilahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay man kaana yuriidu xarha alaakhira nasid lahu fii xarih waman kaana yuriidu xarha addunya nu'tihi minha wamaa lahu fi اlaakhirati min nasiib ilahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu qofkii camal saalixa adduunyo darteed ugu sameeya camalkaas saalixa ah adduunyada dhaldhalaalkeedii waan siinaynaa wamaa lahu fi اlaakhirati min nasiib aakhirana wax nasiiba dhibac biyo ah ama dhibac naxariis ee aakhiro uga horeeyahay ma jira idan waxaa weeye waxaad gurubsanayso waa dhambilo naara haddii aan labadaas qodob aadan ku darsanin dhaqankaaga alcamalu biاlcilmi wاlإkhlaasu fiih waxaa kaloo jiray kitaabkan musnadka ah ee uu iska leeyahay daarami alxaafid addaarami uu iska leeyahay wuxuu qoray ahar sayidina cali hadal uu yihi sayidina cali bn abi aalib wuxuu yihi sayidina cali bn abi aalib sayakuunu aqwaamu yaxmiluuna alcilma laa yujaawisu taraaqiyahum waxaa iman doona uu yidhi dad cilmi baran doona cilmiguna uusan dhuuntooda dhaafayn iimaan ma jiro ikhlaas ma jiro camalfal ma jiro halkaas ma dhaafayo iska qaylqayliyayaan wax wanaagsan iska sheegayaan laakiin iimaan iyo camal saalixa iyo cilmigai ikhlaaska ma aha dadkaasaa soo bixi doona yidhi sayidina cali yukhaalifu camaluhum cilmahum camalkooda iyo cilmigoodana waa iskhilaafsan yahay oo cilmiga ay barteen iyo sida ay u camal falayaan wuu kala fog yahay cilmigooda iyo camalkoodu wuu iskhilaafsan yahay wayukhaalifu sariiratuhum calaaniyatahum waxa u qarsoon iyo waxay muujinayaanna way iskhilaafsan yihiinuu yidhi sayidina cali dadkaasaa iman doona xataa ina arajula ninka caalimkaahi xilligaa iman doona layaqdabu calaa jaliisihi ardayga isaga la fadhiya wuu u caroona an yajlisa ilaa gayrihi wayadaca inuu sheekh kaloo caalima la fadhiisto isagana uu ka tago xalqadiisa waa u caroona oo wuxuu le maxaad xalqadeeda uga tagtay sheekh fulaan maxaad ka doontay sheekh fulaan maxaad ka doontay kitaabkayga maxaad uga hartay xalqadeeda maxaad uga tagtoo sheekh fulaan wax uga akhrisan qofka sidaa dhahayuu yidhi sayd cali wuxuu ula jeedaa ikhlaaska ma aha cilmiga u faafinayo wuxuu rabaa uun jamaaco fara badanaan leeyahay dad badanaa igu xiran hebelaan ka xer badanahay hebelaan ka jamaaco badanahay intaasuu ha faafina u ka aqriy dad noocaasaa iman doonu yidhi ulaa'ika laa tascadu acmaaluhum fii majaalisihim tilka ila allah wuxuu yidhi sayidina cali dadka noocaas u dhaqmaya acmaashoodu ma dhaafayso meesha ay fadhiyaan oo ilaahay ma aadayso camalkooda lama aqbalayo madaxoodaas ma dhaafayo cilmigay akrinayaan diintooda cibaadadooda waxay samaynayaan oo dhan madaxoodaas ma dhaafayo yidhi ilaa ikhlaasba kama ah qofkii ardaygii meeshuu rabo inuu ka faa'iidaysto uu yidhaho sheekh hebel ka soo faa'iidayso oo ugu duceeyo waaba u caroonaaba ama wuxuu le waa ku habaari sheekh hebel miyaad aadda habaarkaygaad qabtaa dee kaas waxaa weeye waa qofka saydina cali uu tilmaamayuu leeyahay camalkiisu ma dhaafayo majliska uu fadhiyo marka dar ilaahay kama ah haddii dar ilaahay ay ka tahay waxaa weeye qof walba ee ahlulcilmi ah oo ilaahay dartii dadka wax u baraya ayaa muraadkiisu wuxuu ahaan lahaa inuu qofku wax fahmo un meeshuu doono wax ka soo faa'iidaysto marka ikhlaaska iyo cilmiga oo lagu camal falo labadaasi mar walbaba waa laga maarmaan haddii labadaasi la waayo wax meesha aada u fariisanaysid iyo waxa aada maanta o dhan waktiga aada ku luminaysid waxay noqonayaan dhimbilo naara ood aruursanaysid sidaas awgeed naftayda ayaa ugu horeysa waxaa hadda hadalkan aan sheegayo taydaa ugu baahi badan naftaydaa ugu baahi badan adinka keliya ma aha waxaan idiin jeedinayo anaa ugu horeeya dadka waxa dayacay oo ikhlaaska iyo camalka dayacay naftaydaa ugu horeysa waan oga marka waxaa weeye hadalkan waxaan u sheegayo waa naftaydaa ugu xun oan u sheegayo hadalkaas aan u jeedinayo dadkiina ee hor fadhiya walaalaha idinkuna in naftaydii aada la faa'iidaysataan laakiin marka anigu waxaan wax u sheegayo ma aha inaan anigu dahirsanahay oo ikhlaas iyo camal iyo aan iska buuxiyey laakiin aan leeyahay dadka kale waxu sheeg adigu waad buuxdaa ma jirto anaa ugu xun anaa ugu liita horta dadka waxu sheegayo anaa ugu baahi badan hadalkan aan sheegayo oo maalin walba ilaahay weydiisanaya in ilaahay uu igu daro safka dadka mukhlisiinta ah iyo sufuuf alculamaa ilaahay uu igu daro ila ilahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu culimmada markuu sifaynayo inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa culimmada ilahay wuxuu ku tilmaamay alkhashya alla ka cabsi inuu ka muuqanayo iyo tawaaduc iyo camal saalixa uu ka muuqanayo hadi awsaaf alculamaa marka waxaa weeye naftaydana waa u dardaarmi tiinana waan u dardaarmi alikhlaas walcamalu bilcilm marka sidaas awgeed in sha allahu tacaala kitaabkan maadaama uu noo dhammaaday waxaan ku xijin doonaa mulxat اlcraab biidn اllahi tacaala mulxat اlcraab ayaan ku xijin doonaa waa kitaabkii saddexaad oo ilaahay uu noo dhammaystirayo subxaanahu watacaala majruumigii mutamimkii iyo camriidigii oo ilahay uu noo dhammaystiray kan afraadan bilaabi doonaa in sha allahu tacaala bisha shacbaan usbuuca ugu soo horeeya ayaan isku imaan doonaa haddii ilaahay intaas uuna gaarsiiyo cumrigeenna ilahay intaas uuna gaarsiiyo haddii ka sokay wakhtigeenna uu dhammaadana ilahay waxaan weydiisanaynaa xusnu alkhaatima iyo ridaa uraxmaan allaha nagu dilo ka sokay intaas haddii wakhtigeenna uu dhammaado haddii ilahayna gaarsiiyana markaasaan isku soo laabanaynaa biidni illaahi tacaala marka waxaan insha allahu tacaala haddana waxaan qaybin doonaa asaaniiddii ayaan qaybinaynaa saddexdii kitaab oo noo dhammaaday laakiin inta isniyadka asaaniidda intaanaan qaybin waxaan walaalaha aan ka codsan ninkan axmed waad la socotaan muddo dheeru kutubta uu u khaadimeynayey adduunka shanta qaaradoodna iyo waddanka gudihiisaba asaga kala gaarsiiya cilmiga waa usoo dhafraa oo u dhabar adaygaa oo howlihiisii kulli oo usoo daayey hay-ad iyo jamciyad qarash ku siisana ma jirto marka aan ku sadaqaysano faatixada aan ku tufno ilahay maaragtaahay maqaamkiisa ilaahay uu kor u qaado dembidhaaf ilaahay siiyo jannat alfirdows ilaahay uu siiyo culaysyo yaryaraa iska haysto xanuun yar iyo waxbaa iska jira wixii culaysana ilaahay uu ka qaado albaaba khayra addunya aakhiraba ilaahay uu ku liibaano aan faatixada insha allah ku tufno اللهم صل على سيدنا فوق ده أحمد عفمتها الله سيئ وليسك الله كقاضو عاجزك الله كقاضو نعيم الدنيا والآخرة الله أكل ميو شرط الدنيا والآخرة الله كحفظيو خدمة الدين تأو خدمين الله كقوليو إلهنا هكو حريو إلهنا مقام هكو قارسيو عز الدارين الله كو قارسيو لبدا دارو تشرفت الله كسيو دين تأو خدمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين marka haddana waxaan qaybinaynaa asaaniiddii ayaan qaybinaynaa waa kitaabkii ajruumiga iyo kitaabkii mutamimka ahaa oo noo soo dhammaaday iyo kitaabkii camriidiga oo hadda aanu dhammaynay saddexdaas kitaab ayaan markaa ka qaadanaynaa waxaan aqrinaynaa inta kalena oga qiyaas qaadanaynaa kitaabkan hadda waxaa kaloo walaalaha ka codsanaynaa warqadahan dhinaa maaragta dadka axbaabta ku sadaqaysta warqado qaaliya wey warqadihii shahaadooyinka dugsi sare lagu samayn jiray wey dhinaca marka dadka ixsaanka ixsaan sameeyey walaalaha ku sadaqaystay cabaasaa la yidhaha faatixadaan u marno ilaahay isagana culayska ilaahay uu ka qaado adduuniya aakhiraba khayrkooda ilaahay uu u kulmiyo faatixa cabaas khayr badan allah siiyo muraadkiisana allah sahlo cizu daarayn allah ku karaameeyo laba daaroodba allah ku sharfo wixii sharan allah ka xifdiyo marka kutubta waxaan akrinaynaa hal kitaab ayaan isnaadkiisa dul maraynaa inta kalena waa looga qiyaas qaadan doonaa insha allahu tacaala kitaabka ajruumiga ayaan isnaadkiisa aan dul maraynaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وبعد يقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه أبو بكر حسن مال لقيت في مكة المكرمة بالعلامة الفاضل الزاهد الجامع لأشتات العلوم الشيخ محمد الأمين بن عبد الله الهرري رحمه الله تعالى مساء عاشوراء المحرم سنة ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين من الهجرة النبوية فأجاز لي بحمد الله تعالى جميع مروياته ومنها المقدمة الأجرومية أرويه بالإجازة عن الشيخ محمد أمين بن عبد الله الهرري رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد ياسين الفاداني عن الشيخ محمد علي المالكي عن شيخه السيد بكري عن السيد أحمد بن زين الدحلان عن عثمان بن حسن الدمياطي عن عبد الله الشرقاوي عن أحمد بن عبد الفتاح الملوي عن أحمد بن محمد النخلي عن عبد الله بن سعيد باقشير المكي عن السيد عمر بن عبد الرحمن البصري عن الشمس محمد بن أحمد الرملي عن القاضي زكريا بن محمد الأنساري عن شارحه الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل الراعي عن محمد بن عبد الملك القيسي الغرنادي عن الخطيب أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالم الجذامي عن القاضي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي عن مؤلفه الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود ابن آجرومي السنهاجي فعلى هذا السند يكون بيني وبين المؤلف سبعة عشر واسطة وقد أجزتكم وقد أجزتكم هذا الكتاب وغيره من الكتب التي درسناها وقرأناها في هذه الجلسة الطيبة العاطرة الميمونة أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في هذه الإجازة وأن ينفع بكم العباد والبلاد وقد أجزته للأخ الفاضل للأخت الفاضلة وأوصيه بتقوى الله في السر والعلن ولزوم السنة واجتناب البدعة وصالح الدعوة لي في الحياة وبعد الممات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين dhammaantiin waxaan idin ijaazeeyey kutubtan isnaadkoodu halkan uu ku qoran yahay iyo kutubtii majliskan lagu aqriyey dhammaantoodba waan idin ijaazeeyey sida mashaa'ikhdaydii iyo culimmadaygii ay iigu ijaazeeyeen waxaa kaloon u ijaazeeyey walaalaha khadka kala socday kutubta ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan iyagana waxaan u ijaazeeyey kutubtaas inay iga wariyaan sida mashaa'ikhdeeduba ay u ijaazeeyeen waxaana ilaahay weydiisan in ilaahay kutubta iyo ijaazada iyo asaaniidda dhammaan ilaahay idinku anfaco addunya aakhiraba wabillahi towfiiq wsala allahuma wslam wbaarak calaa sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxaabati alkiraam ajmaciin